asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu habeen wanaagsan qodobada wararka idaacadda dalsan caawa idinaysa waxaa ugu waaweyn dowladda soomaaliya oo shaacisay wakhtiga rasmiga ah ee uu furmayo shirka golaha wadatashiga qaran ee u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada dalka madaxda qaar ee dowlad goboleedyada dalka ayaa soo gaaray magaalada muqdisho si ay uga qayb galaan shirka madasha wadatashiga qaran amniga ee dowladda soomaaliya oo faahfaahin ka bixiyay duqeyn diyaaradeed oo ka dhacday gobolka shabeellaha hoose soo dhaawacmay duqeyn diyaaradeed oo ka dhacday deegaanka mubaarag ee shabeellaha hoose oo soo gaaray muqdisho laguna dabiibayo isbitaalada ku yaala muqdisho booliska soomaaliya oo ka warbixiyey howlgallo lagu soo qabtay dad dilal ka geystay gudaha caasimadda muqdisho
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale kulanti wacan oo wanaagsan khiyaarta na dhegeysaneysay waa maalinimo waa habeennimo sabtiya taarikhdan ay ku beegantahay tobanka bisha sagaalaad ee sebtembar laba kun iyo labaiyo labaatan warkii oo fidsan dowladda soomaaliya ayaa shaacisay wakhtiga rasmiga ah ee uu furmayo shirka u dhexeeya dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee soomaaliya axmed macalin fiqi oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada muqdisho ayaa faahfaahin ka bixiyey wakhtiga rasmiga ah ee uu furmayo shirkan iyo qodobada la filayo inay ka soo baxaan
maantay taariikhdu tahay tobanka bisha sagaalaad ka waxaan annagoo guddi wasiirra iyo xildhibaano isugu jira halkaan kusoo dhoweynaynaa madaxweynaha jubbaland mudane axmed maxamed islaan oo u yimid shirka madasha wadatashiga qaran oo magaalada muqdisho ka dhici doonta labada maalmood oo soo socota koob iyo tobankaiyo labaiyo tobanka madaxweynaha runtii waa isagaa u soo horreeyey wufuuddii madaxweynayaasha dowlad goboleedyada si sharaf leh ayaana loo soo dhoweeyey oo aan rajaynayno dadka soomaaliyeedna ay aada u dhowrayaan natiijo wax ku oolah iyo muwaafaqo inuu ku dhammaado madaxweyne soo dhowow aad iyo aad baan u mahadsanta
wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee soomaaliya ayuu ahaa dhinaca kalena madaxda dowlad goboleedyada dalka qaarkood ayaa soo gaaray magaalada muqdisho si ay uga qayb galaan shirkaasi madaxweynayaasha dowlad goboleedyada jubbaland galmudug hirshabeelle koonfur galbeed iyo sidoo kale jubbaland ayaa soo gaaray magaalada muqdisho madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam madoobe oo ka mid a mas-uuliyiinta dowlad goboleedyada ka socday ee magaalada muqdisho soo gaaray ayaa warbaahinta la hadlay
muqaabilada aada maanta xildhibaanada iyo senatarada iyo wasiiradaba soo dhoweyntaad noogu samayseen magaalada muqdisho garoonka aad baan ugu faraxsanaha inaan dhaqdo kii ugu soo horreeyey iyadoo shir uu ka dhacayo waxaa ugu muhiimsan ee shirkaasi kow laba saddex afarra ugu horeynaya taariinta amniga iyo tallaabooyinka maanta reer beledweyne iyo reer cadaadi iyo ay qaadayaan in deegaanada kalena iyadoo laga bilaabayo aan isku tashi samayno balshabaab iyo go-aanka laga gaarhi lahayo
booliska soomaaliya ayaa waxa ay faahfaahin ka bixiyeen markaasi howlgallo lagu soo qabtay dad lagu eedeeyey in ay markaasi ka dambeeyeen falal dila iyo amni darro kale oo magaalada muqdisho ka dhacay sida warkan ay ku faahfaahinayso faadimo cabduqaadir
sadiiq aadan waa afayeenka ciidanka booliiska soomaaliyeed halkan oo xarunta dambi baarista ee c i d da ayuu kula hadlay warfidiyeenka isagoona ka warbixiyey dhacdooyin isxigay oo dhowaan ka dhacay magaalada caasimadda ee muqdisho dhacdada ugu horreysa ayaa ahayd haweeney lagu dilay xaafado ka mid ah shir kole taasoo dilkeeda ku yimid arrimo la xidhiira muran isqabqabsi dhuleed dhacdada kale xigta waxay ahayd in markaasi sideeddii sebtembar uu jiray shakhsi watay dhar caadi ah islamarkaana qori sitay uu xabadeeyey wiil dhallinyaro ah ee sida laga arkay muuqaallo lagu baahiyey baraha bulshada islamarkaana isigoo oo qori ku ridaya loo jeeday waxa uu sheegay afhayeenka ciidanka booliiska soomaaliyeed shakhsiyaadkii ka dambeeyey dhacdooyinkaas in ciidamada booliiska soomaaliyeed howlgal ay sameeyeen lagu soo qabtay islamarkaana lagu soo xiray xarunta c i d da baaritaanana ay ku socdaan wixii intaasi dheeriyaana baaritaanadooda lasoo bandhigi doono sadiiq oo ah afhayeenka ciidanka booliiska soomaaliyeed ayaa waxa uu sheegay intaasi ahayd mid laga xumaado hase yeeshee ciidanka booliiska soomaaliyeed ay wadaan dadaallo ku aadan siday ku soo afjari lahaayeen falalka sidaan oo kale ah maanta waxaan mar kale joognaa xarunta baarista dembiyada ee c i d ee ciidanka booliiska soomaaliyeed halkaas oon rabno inaan bahda saxaafadda la wadaagno ilaa laba kiis oo ah dhacdooyinka ugu dambeeyey ee ka dhacay magaalada caasimadda ee muqdisho iyo nawaaxigeeda kiisaskaas oo ciidanka booliiska soomaaliyeed ay ku guulaysteen waxaan ugu talagalnay in sida ay tahay loola wadaago ee ummadda soomaaliyeed sagaal iyo tobankii agoosto laba kun labaiyo labaatan ayaa dhibane marxuumad sahro cabdulaahi cali xasan lagu dilay xaafadda shiir kole ee degmada hodan sabab la xidhiirta isqaqabsi dhul taas oo sababtay dilka marxuumaddaasi dhibanaha ahayd ee sahra eedaysanayaal ilaa gaaraya saddex qofood ayaa ku lug yeeshay eh, dilka marxuumaddaas sahro oo kiiskeedu uu ku saabsanaa kiis la xidhiira isqabsi ee arrimo dhul ah Eh, baaris iyo dabagal muddo dheer socda kadib ayaa gacanta lagu soo dhigay ayaa gacanta lagu soo dhigay eedaysane ka mid ah saddexda eedaysane ee ku lug yeeshay falka dilka marxuumadda ah eedaysanahaas gacantaa lagu hayaa ciidanka booliiska soomaaliyeeda gacanta ku haya ee haddana waxaa socota baaristiisa dee labadii eedaysanoo kaleeto iyaguna baxsad ah iyo exhibitkii caddaymihii ama marmuujintii falka lagu geystay ayaa ciidanku ku raad joogaan iyagana sida ilaahay idinkiis sida ugu dhaqsiyaha badan ayaan bulshada usoo bandhigi doonaa oo idinla soo wadaagi doonaa ee kadib ay soo dhammaystirmeen laakiin eedaysana hadda gacanta ku hayno wuxuu wajahayaa maxkamadda awoodda u leh si uu cadaaladda u maro dhanka kaleeto sideeddii sebteembar laba kun labaiyo labaatan ayaa eedaysane lagu magacaabo axmed xasan cilmi oo sida baraha bulshada ku faafa aad ka aragteen isagoo ulaynaya islamarkaana xabad ku ridaya keeley ee gobolka banaadir kaas oo baraha bulshada ku faafay ayaa baaris ciidanka booliisku ay sameeyeen kadib waxaan gacanta ku soo dhignay eedaysanihii falkaas ku lugta lahaa oo xabadda ku ridaya ee, walow in xabad lagu rido qof bini'aadana ay qalad tahay weliba cunug yaroo saqiira ay qalad tahay isagoo weliba dhar shacaba wata oo aan ka tirsanayn ciidamada qalabka sida ee jamhuuriyadda ayaan gacanta ku soo dhignay baaristiisa oo hordhac ah ayaa noo caddaynaysa in cunugaas yarka ah ee saqiirka ah xabadda lagu riday ay tahay filim kaliib ah oo la jarjaray oo photoshop ah hase yeeshee aan gacanta ku hayno isagana waxaan ballan qaadaynaa inuu cadaaladda wajihi doono maxkamadda awoodda u leh ayaa caddayn doonta inuu eh, laawo yahay iyo inuu eedaysano noqonayo laakiin waxaan idiin sheegaynaa in fideogaas photoshop uu yahay oo la jarjaray islamarkaana uusan ku dhammaystirnayn sida caddaynta eh, baarista hordhacaan ku hayno carruurta ee lagu eedeeyey degmada dharkeynley inay yihiin caruur ciyaal weera ah waa ilaa siddeed iyo toban caruur ah waxa fideoga aan ku aragnana waa ilaa saddex ilaa afar caruur ah marka eh, sida aad arkaysaan askariga qofkaas eh, qoriga wata oo sida askari u hubaysan eh, wuxuu ku dhaqaaqay fal aan wanaagsaneyn oo xabaddaas uu ridaya ah laakiin sida rasmiga ahee kiisku u dhacay ma ahan sida baraha bulshada loogu sameeyey waa provocation taas ayaan ummadda u caddaynaynaa hase yeeshee eedaysanahaasi gacantan ku haynaa ciidanka booliiska soomaaliyeed oo xaruntooda ku sugan yahay baaristiisaa socota isagana waxaan waxaan idiin soo bandhigi doonaa isaga cunuga yar iyo waalidkiisba waa caddaynaya siday wax u dhaceen ballanan ka qaadno ummadda inaan u soo bandhigno oo aan horkeeni doono ummadda insha allah marka labadaa eedaysane kan gabadhaa sahra dilo kiiska dulka u dilay iyo midkan ku eedaysan xabadda cunuga yar oo ku di- oo ku ridayo labadaba gacantan ku haynaa waxay ku jiraan gacmaha ciidanka booliiska soomaaliyeed kiisaskooda ba- faahfaahintoodii iyo baaristooda socota ilahay idinkii sida ugu dhaqsiyaha badanna waa idin wadaagi doona o idin soo bandhigi doonaa waa mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu faadumo cabduqaadir raadi ay tv-ga dalsan magaalada muqdisho
dad kusoo dhaawacmay duqeyn diyaaradeed oo ka dhacday gobolka shabeellaha hoosena magaalada muqdisho ayaa la keenay si halkan loogu dabiyo iyadoona dhinaca kale ehelada dadkaas ay sheegeen in markaasi daryeel caafimaad weli aysan helin waryahayaga ibraahim maxamed mayow ayaa faahfaahinaya
dhaawacyada dad ehelkoodu ay sheegeen inay ahaayeen gaadiidley kuna dhaawacmay duqeyn diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ka geysteen deegaanka mubaarag ee degmada awdhegle ayaa lasoo gaarsiiyey isbitaalka madiina ee magaalada muqdisho qaar ka mid ah ehelada ayaa warbaahinta u sheegay in dadkan weli aysan helin gargaarkii caafimaad ay u baahnaayeen maamulka isbitaalka madiina oo aan u tagnay ayaa diiday in warbaahinta gudaha u gasho maadaama ay sheegeen inaysan amar u haysan baaritaanna dadkan lagu hayo qaar ka mid ah ehelada dadka dhaawacyada qaba ayaa warbaahinta u sheegay in dhaawacyada lasoo gaarsiiyey isbitaalka ay gaarayaan siddeed ruux islamarkaana mid ka mid ah uu ku geeriyooday inta waddada ay ku soo jireen dowladda waxaan sheegaanee dhibaatadii shalay mubaarag ku dhiisi in dad shacab ah oo daroowalin badan in meeli shirki qabeen oo dayaara rushoyti haddana dadkii dhaawacjoo la soo qaaday dhaawacjo oo sagaal gaaraaw dhimashadiyoona siyeed gaarayaan ayaa hadda waxaa ka jiraana isbitaalka madiina ka jiraan waxaana aragnay in qola c i d-da ku mid ah layaan dadkaan shabaab waaye waxaa in sheegaanee dowladda madaxweynaha ra'iisul wasaaraha guddoomiyaha baarlamaanka in dadkaas dad shacab ah ayaan oo shuqul inka lahayna wal shabaab la dhaho shuqul iyo inka lahayna saasaa in sheegaane qoladan dembi baarista ku socotana waxaa in sheegaane nimankaas shabaabnimo shuqul makilayaan dad shicib ah waaye qaarjoo ganacsata waaye qaarjoona daroowaliin waaye sidaasaa in sheegaane inta dhaawacaya iyo inta dhimataba
shalay abaar kow iyo toban saac galabnimo waxaa dhibaato ka dhacday deegaanka mubaarag ee degmada awdhegle gobolka shabeellada hoose dad rayid ah oo shacab u badan gaadiidley ah iyo dalaaliintooda ayaa waxaa lala beegsaday duqeen goob ay ku sugnaayeen deegaanka mubaarag oo busteejyada mubaarag ah dhibaatadaas waxaa ku dhintay ilaa iyo siddeed qofood waxaana ku dhaawacmay sagaal qofood siddeedda qofood oo ku dhimatay dhammaantood oo dad rayid ah inta aan ka warqabno waxaa ka mid ah wiil aniga ila dhashay oo la yidhaahdo xasan abuukar mayow iyo wiil kale oo habartay dhashay oo la yidhaahdo ibraahim figle oo dhammaantood baabuurleyda deegaanka ahay iyo qaar kaloo fara badan oo gaadiidleyda deegaankaas ka mid ahaa oo ay ka mid yihiin nin la yidhaahdo isdi'aam nin la yidhaahdo xaaji gaafow nin la yidhaahdo maxamuud xasan iyo asxaab kaloo fara badan qaar kaloo badanna gaaraya sagaal qofood haddeertaan isbitaal madiino xalaytoo la soo gaarsiiyey inta dhimatay allah u naxariisto inta dhaawacan allaha caafiyo waxyaabaha nasiib darada waxaa ka mid ah haddeertaan waxaan ku sugannahay meel u dhow isbitaal madiino isbitaalkii dhaawacyada ku jira isbitaalka gudihiisa ayaan joognaa dhaawacyada isbitaalka ku jira ayaa waxaa ku sugan baarayaal ka socda hay-adda dambi baarista ee c i d-da dadkii dhaawacyada ah oo dhibaataysan oo dhiigbaxaayo ayaa waxaa la leeyahay waa wada shabaab waa la baarayaa dhakhaatiirtii iyo kalkaaliyaashii waxaa loo ogolaan la'yahay bal inay dhiigjoojin u sameeyaanoo dadkii ay caawinaad siiyaan iyadoo aan ognahay in dadkaanu masaakiinta ah muwaadiniinta ah ay xaq u leeyihiin xaq qaanuuni ay u leeyihiin in marka hore caafimaadkooda laga shaqeeyo gargaar caafimaad loo sameeyo haddii baaritaan lagu sameeyana markaas kadib baaritaan lagu sameeyo laakiin qof asagaba dhibaataysan oo caafimaad daro oo dhiigbaxaayo la yidhaahdo waa shabaab waa la baarayaa oo aan dhakhaatiirtii iyo kalkaaliyaashii loo diido inay u gargaaraan waa waxay nagu noqotay arrin la yaab leh waxaan codsanaynaa oo mas-uuliyiinta dowladda hay-adda dambi baarista dembiyada ee c i d waxaan ka codsanaynaa in dadkan masaakiinta ah ee walaalaheenna ah muwaadiniinta ah xaqa ay leeyihiin oo ah xaq caafimaad xaq gargaar degdeg ah inay helaan in loo ogolaado ma diidanin in baaritaan lagu sameeyo waa ogolnahay laakiin horta marka hore caafimaadkooda ha laga shaqeeyo markaas kadib baaritaan ha lagu sameeyo waxaan kasii xunnahay isbitaalka dhexdiisa oo aan joogno oo saaka oo imaaneyo ilaa iyo xalay aan joogno xitaa dadkii bukaankii aan arki la'aanahayoo oo xitaa aan dhahan xitaa aan muuqaalkooda aan fiirino oo nagu adkeena xitaa wariyaashii meesha joogaan oo noo diiday inaan arkaan eega oo fiideo ka qaadaan aadaa u xumaay aadaa u xumaay aniga dowladda waxaan xaqan ku leenahay dadka masaakiinka meesha masaakiinta meesha lagu laayay inaan maanta waxaan rabaa oo loo soo gormudo oo wax walba aan sameyn awood odayaashii adeerayaashii aabbayaashii meesha wada joogaan oo qof loo ogolaan lahe aadaa u xumaay wax aan maanta aan ku hadli karno ma aqaane odayaasha haddii loo diidan waa inaan ka caamusnaa aad iyo aad ayaa ugu xumahay dad masaakiin ah waxba galabsanin oo beerley ah darwaliin ah in lagu duqayo deegaanka mubaarak ee degmada owdhegle gobolka shabeellada hoose marka hadda waxaa joognaa isbitaal madiino dhiig joojin looma samayn wax looma samaynin marka dowladda xaqa ku leenahay marka waxaan jeclaan lahay in caafimaad degdeg ah in loo sameeyo dadkaas waa dad shacab caadi ah shabaab ma ahan haddii oo qolada ay c i d dan ha baarto baaritaan ogolnaa ogolnaa waa ogolnahay wixii sharciga ka qabo marka dowladda waxaa ka codsan lahayn in wax noo qabanto insha allah si kastaba war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda warfaafinta ee dowladda federaalka ah ee soomaaliya ayaa lagu sheegay in duqaynta lagu dilay xubno ka tirsan al-shabaab islamarkaana ay ku dhaawaceen xubno kale oo al-shabaab ka tirsanaa ibraahim maxamed mayow telefishinka iyo raadiyaha dalsan
dhinaca kalena booliska soomaaliya ayaa ka hadlay duqeyntaas ka dhacday gobolka shabeellaha hoose sida uu sheegay afhayeenka ciidanka booliska soomaaliyeed sadiiq doodishe
shalay oo taariikhdu ahayd sagaalkii sebteembar abaara shantii galabnimo ayaa ciidanka dowladda ee sida gaarka u tababaran waxay howlgal ka fuliyeen deegaanka mubaarag ee gobolka shabeellaha hoose howlgalkaas ayaa lagu beegsaday bartilmaameed ay argixisadu ku aruurin jirtay dhaqaalaha oo isugu yeeri jireen dadka shacabka ah halkaas oo jab xooggan ka soo gaaray argixisada sida ku cad war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalk ee soomaaliya waxaa lagu dilay howlgalka horjooga carab oo ahaa horjoogihii kuxigeenkii horjooga ku-xigeenkii maleeshiyada argixisada ee al-shabaab ee deegaanka mubaarak iyo awmaye oo ahaa horjoogihii u aruurin jiray dhaqaalaha baadda ah maleeshiyada argixisada ee al-shabaab kaas oo u geeriyooday dhaawaca soo gaara awgii sidoo kale waxaa howlgalka ku dhaawacmay tobaneeye ka tirsan maleeshiyada argixisada ah oo ku jiro horjoogihii ugu sarreeyey ururka argixisada ah ee al-shabaab ee deegaankaas mubaarak kaasoo lagu magacaabo cusmaan daawud sida ku cad mar kale war-saxaafadeedka ka soo baxay wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalk ee soomaaliya xilliga uu dhacaya howlgalku waxaa goobta ku sugnaa dad shacab ahaa oo argagixisadu ay u haysteen inay baad ka qaadaan ama ay isla markaasba baad ka aruurinayeen dadka qaar waxaa lagu guulaystay in goobta laga soo badbaadiyo walow dadka qaar ay wax soo gaareen ay wax ka soo gaareen howlgalkaas kuwaas oo haddaba baaristoodu ay socoto sida aad la socotaan waxaa jira howlgallo lagu baacsanayo haraadiga kooxda argixisada ah ee al-shabaab oo ka socda dalka oo dhan gaar ahaan gobollada galgaduud hiiraan iyo gobollada baay bakool sidaas si la-eg waxaa jira howlgal kale oo hore looga fuliyo deegaanka basra taarikhdu markay ahayd shantii bishii sebtembar kaas oo isna lagu bartilmaameedsaday maxkamad beenaadkii ay kooxda ku lahayd deegaankaas basra haddaba waxaan ummadda soomaaliyeed u sheegaynaa inay dembi tahay la iskulana xisaabtamayo in loo dhaganuglaado ama lala macaamilo argagixisada ciddii lagu helana maxkamad lala tiigsan doono walow weliba ay socoto maxkamadaynta iyo gacankoynta kiisaska noocaasa waxaan ummadda uga digaynaa inay ka fogaadaan goobaha argixisadu ay ku sugan tahay ku sugan tahay oo bartilmaameed ah si aysan dadka waxyeella uga soo gaarin waa mahadsantihiin wabilaahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu gudahaan qeyrtan dhegeysanaysaa warkii odan kaga imaanayay idaacadda dalsan muqdisho soomaaliya xilligan waa naga inta
wararkaad la haysaa hubsiima u helidoodiiyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tala la hel